ahdaabta siyaasadeed ayaa dood ka yeesha hindisa sharayaadka doorashooyinka taasoo dhowaanay u gudbisa wasaaradda arrimaha gudaha si ay tala uga soo dhiibtaan ahdaabta siyaasadeed ee ka dooda waxay dul istaageen qodobada qaar taasay u arkeen inaysan ku habbooneen hanaanka doorashee dalka laba kun koob iyo labaatan sida uu sharaxayo xildhibaan hore cabdulaahi coonka qodobka saddexaad farqadiisa koowaad farqada koowaad iyo farqada labaad ereybixinta u dhexeeya in lagu qaabeeyo ereyada ama ama xarfaha a b c d laguna daro bixinta deegaan doorashada musharaxa ereyga qof lagu saleeyo shakhsiyaad qaanuuneed qodobka lixaad farqadiisa labaad guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka si uu u gudto una fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu yeelanayaa xafiisyo dalka qodobka tobanaad farqadiisa koowaad in la helaa fasiraad sharci lambar afar soo baxay laba kun iyo shan iyo tobankii qodobka kow iyo tobanaad barqadiisa labaad liiska xisbi weliba waa in ay ku jaango-dan tahay tirada guud ee kuraasta loo tartamayo laba boqol toddobaatan iyo shan kursi farqadda laba iyo tobanaad qodobka laba iyo tobanaad farqadii saddexaad iyo afraad qodobka toddobaad iyo labaatan dastuurka gubeel gaarka waa in la waafajiyaa heshiis heshiiska siyaasadeed ee ku dhisan ee ku dhisan yahay qaybaha bulshada ee aqalka sare
gudoomiyaha xisbiga wadajirka meel guutaale ayaa ugu yeera dowladda dhexe soomaaliya xal uhelidda khilaafka xilligan kala dhexeeya dowlad goboleedyada si loo hana qaado hanaanka doorashooyinka maadaamay muhiim u yihiin wasiir sharci hindisa sharciyaadka doorashooyinka oo runtii ku jira himilo ah in labada kun iyo labaatanka doorasho qof iyo coda dalkan markii ugu horreysay muddo aan yarayn ilaa konton sano ku dhow inay ka dhacdo waxaa laga maarmaan ah inay dalka xasilooni siyaasadeed ay ka jirto xasilooni siyaasadeed la-aanteedna runtii iyo isku aragti in laga noqdo stakeholderska waxaa la yidhaahdo ama garbaha siyaasadda ka tirsan ee dalka jooga ama baarlamaan ha aado ama axsaab ama dowlad goboleedyo waa inay isku aragti ka yihiin arrimaha siyaasadda weliba arrimaha doorashooyinka waa inay isku aragti ka yihiin sidii saaxiibkay cali nuuxba uu sheegay waxaan idinku boorinaynaa khilaafka idin kala dhexeeya dowlad goboleedyada inaad soo afjartaan maxaa yeelay haddii ay aragti sharcigan sidaan ognahay way nooga aragti duwan yihiin xitaa annaga xisbiyada haddii baydhabo heshiiskii aada ku soo gasheen ay dood ka qabaan oo kismaayo ay ku sheegeen wax la yidhaahdo inay qaateen state constituency sharcigaana uu ku salaysan single constituency waxaan aaminsanahay shaqo yar ayaa ku taalla oo siyaasi ah nimankaas inaad ka soo qanciso wixii ka dhiman wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi wehliya ayaa xuseyn xukuumadda ay ka go-an tahay maalmarsiinta sharciga doorashooyinka iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah laba kun koob iyo labaatan farxadda ayay noo tahay ka wasaarad ahaan ka xukuumad ahaan inaan maanta idinkala wareegno talooyinkii aada aruuriseen ee aad ka soo diyaariseen hindiye sharciyeedkii doorashooyinka ee aan idinku keennay wadatashiga sidaad la socotaan sharcigan muddo dheer ayaa laga soo shaqaynayay duruufo fara badan ayuu soo maray akhiiran wuxuu caqabado ayuu soo maray runtii oo ilaa heshiis laga gaaro aan la qoreen kadibna waxaa ilaahay noo suurtogeliyey in aan qabiyo qoraalkii soo diyaarinno waxaa haddana fursad u hesheen adika iyo bulshada rayidka iyo dad kaloo fara badanba inay ka qayb qaataan talana ka geystaan sharcigan sharcigan runtii xukuumadda anigu aan ka tirsanahay wuxuu u yahay waxyaabaha brioritiska khaaska u leh ee ay rabaan dalkan inay gaarsiiyaan lagu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah sidaas darteed geed dheer iyo geed gaabanba waxaan u fuulaynaa wakhtigii loogu talagalay inuu ku dhammaado isagoo soo maray dhammaan wadahadalladii iyo wadatashyadii looga baahay ballanqaadka siyaasadeed ee ugu weyne looga fadhiyo dowladda uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa ah qabsoomidda doorasho qof iyo cod marka loo gaaro sanadka laba kun koob iyo labaatan cabdulqaadiro key v o a muqdisho